ka tanaasulidda uu tartanka xilka madaxtinimada barasaabka ismaamul goboleedka wambaasa xasan cali jooho uu doonayay inuu ku tartamo xisbiga o d m ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii in ka badan lix boqol oo ergaa oo ka kala socotay lixda ismaamul goboleed uu ka kooban yahay gobolkan xeebta ay kulan ay ku yeesheen magaalada wambaaso lasoo gabagabeeyey galinkii dambe ee sabtida oo maantaya ismaamul goboleedyada mombasa kilifi tanariva laamu kwale iyo weliba sidoo kale teta tafayta ayaa hogaamiyaal ka socday waxa ay kulan ay ku yeesheen magaaladani mombaaso ay la qaateen hogaamiyaha guud ee xisbiga o d m raila amolo odinga iyadoona ay kulanka ay ka sheegeen inay ku qanacsan yihiin hogaanka raila amolo odinga inuu yahay mid cadaalada barasaabka ismaamul goboleedka mombasa xasan cali joho oo kulan ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay ku qanacsan yihiin hogaanka raila amolo odinga inuu noqon doono mid cadaalada islamarkaana horseed u noqon doona gobolkan xeebta isagoona sheegay in ay la wadaagi doonaan dowladda uu soo dhisi doono haddii ku guulaysto doorashooyinka labada kun iyo labaiyo labaatanka Tumepima, mimi nimepima kwa niaba ya watu wengi, na nikaangalia viongozi wengi wa kitaifa, kiongozi ambaye yuko tayari kutubeba kama mshirika wake ni Raila Amolo Odinga. Tukisema anasikiza, na yeye akisema twasikiza, twasemezana, twafanya nini? Twasemezana na yako ya kudhahirisha we benefited more way more when Raila Odinga was prime minister kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa barasaabka ismaamul goboleedka tanariva dado gorona barasaabka ismaamul goboleedka tit taveta granton samboja iyo weliba sidoo kale hogaamiyaal ka socday ismaamul goboleedyada laamu kwale iyo weliba sidoo kale kilifi kuwaasi oo xaqiijiyey in ay gabanayaashooduna ay ku qanacsan yihiin hogaanka raila amolo odinga isagoo kulan ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay raila amolo odinga in gobolkan xeebta uu ka mid yahay gobollada ay la digtay gacan bidixaynta dhinaca siyaasadda
tukasema Kenya haiwezi kuendelea mbele kama hakuna muungano au umoja ya Wakenya. Pwani ndiyo mlango ya Kenya ya kuingia makao makuu ya Kenya ya kwanza ilikuwa ni Mombasa hapa, lakini pwani imebaki nyuma. Tuko na uchumi samawati, blue economy hapa, ambayo inaweza kutajirisha sio watu wa pwani peke yake, lakini taifa letu lote la Kenya.
kulankan ayaa markuu dhammaaday halkani waxaa laga akhriyey bayaan ka kooban toban qodob oo ugu muhiimsan yahay inay hogaamiyaasha kulan goobjoogka ay taageeri doonaan doorashooyinka labada kun iyo labaiyo labaatanka hogaamiyaha xisbiga o d m raila amolo odinga maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa